gudoomiyaha banka dhexe ee maamulka somalilan doctor cali cabdulaahi daahir ayaa magaalada hargeysa tobabar ugu soo xiray qaar kamid a shaqaalaha baanka dhexe tobabarkan oo uu soo agaasimay xafiiska tababarada baanka dhexe ee maamulka somalilan ayaa xubnaha loo qabtay lagu barayay nidaamka casriga ah ee ay u shaqeeyaan bangiyada caalamiga ah maxamed qaasim dalmar agaasimaha guud ee baanka dhexe ee maamulka somalilan ayaa ka hadlay muhiimada tababarkan marka inagu nimanka waxaynu mas-uul ka nahay kaydinta lacagta waxaynu ka shaqaynaynaa banki dhexe ee jamhuuriyadda somalilan iyo commercial banki isku jira sidaa awgeed abxisaabeedkuna wuxuu dan u yahay qofka shaqaalaha iyo banki inay kala nabad galaan sababtoo ah horta nidaamkan xisaabta ee casriga ah marka la soo saaraya waxaa fududaatay in meeshii ay ka baxdo in qofkii mas-uulka ahaa ee xisaabta loo gudbinayay iyo qofkii xisaabiyaha ahaa inay ayagoona wada hadal isafgartaan markii hore waxa weeye maanta warqad cad markaad soo qaaddood ku qorto tree plus four equal aad tiraahday seven aada u gudbiso mas-uulkii ma garan karo xisaabtani waxay tahay iyo meeshaad ka keentay laakiin markaad samayso journal system oo dibity creditki iyo descriptionkii aad u samayso isagoo america jooga aad u dirto isagoon su-aalkaa weydiinuu garanay alla isagana waan u mahadnaqaya waxaa kaloo farxadda la qaybsanaya qolo aada u faraxsan waa qolada xisaabaadka ka shaqayn jirta doctor cali cabdulaahi daahir gudoomiyaha baanka dhexe ee maamulka somalilan ayaa xubnaha loo qabtay tobabarka ku bogaadiyey inay bulshada ugu adeegaan aqoonta ay barteen waxaan odhan lahaa maamulayaasha anigoo uga mahad celinaya runtii iyagoo howlaha inta badan dee laamiha ka mas-uulka hayeenna telefoonada ka haga oo shaqadii inaa dhinac ka wada wiinka ah ay tababarka qaadanayeen shaqaalaha kale ee koorka ah ee laamaha ee galbeed iyo bari ka yimid iyaguna runtii hawsha u joogay aan wakhtigooda qaaliga ah ay siiyeen iyo sida fiican ee tababarka a usoo qaadateen idinka mahad celinaya laakiin responsibility baa ina fuushay hadday tahay maamulayaasha hadday tahay ku-xigeenadooda iyo hadday tahay shaqaalaha kala duwan ee koorka ah amba xisaabaadka ha noqoto amba karad akoontka ha noqoto amba khasnijada amba shaqaalaha kale siiniarka ah dee wixii tababarka qaatay waxaa la doonayaa hadhow in lasii dhaadhiciyo
tobabarkan ayaa wax badan ka badeli doona aqoonta xubnaha loo qabtay iyaguna wax badan ka fahmi doona hanaanka ay u shaqeeyaan bangiyada caalamiga ah